wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya yaa kulan iyo la qaadatay mas-uuliyiin ku tirsan ganacsatada gaaska ee dalka kulankan yaa uljeedsi haayay in markaasi la sameeyaa wadashaqayn buuta iyo sahminta hababka casriga ah si meelaha lunkusaara isticmaalka dhuxulo waana lanxooji gaaska kulanka oo kudhiya xarunta wasaaradda iyo waliban isku kooay qeybo shalgadiisan ee bulshada sida mas-uuliyiin ku tirsan dowladda soomaaliya madaxda shirkado iyo aqoon-yahano kaxel dheera deegaanka marwo khadiijo maxamed wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay muhiimadda kulankan useeyaa wada shaqeyn lamada dhina waaladana si korlanka qaada arrimo deegaanka la taliya sare cabdiqani barow oo ka hadlaya magaaga wasaaradda ayaa ku hadalay muhiimadda lakula haayay kulanka walibana uuse ka dheeraaday sida lankorseedo kora xaalufinta deegaanka shirkadaha ka ganacsada gaaska cuntada lagu karsado loo yaqaano l b g-ga wasaaraddu waxay kala hadashay shirkadahaas sidii wada shaqayn dhow ay ula lahaan lahaayeen wasaaradda loo yarayn lahaa qiimaha gaaska si shacbiga soomaaliyeed ay u helaan gaas qiimo jaban iyagana laga dhegaysto caqabadaha hortaagan si qiimuhu uu soo dhaco shirka waxaa hogaaminaya wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waxaa laisla gaaray in la yeesho wada shaqayn dhow uuna shirkan noqonin kii ugu dambeeyey laakiin shirar badan la isugu imaan doono si loo helo gaas qiimo jaban oo ay helaan shacbiga soomaaliyeed dhuxushana aakhirka tartiib tartiib loo yareeyo marka dambena la gaaro heer laga maarmo isticmaalka dhuxusha oo ay dadku u helaan tamar ka duwan tamarta ay isticmaalayaan dhuxusha ah shirkaduhuna waxay ballan qaadeen inay wada shaqayn dhow la yeeshaan wasaaradda wasaaradduna waxay sidoo kale u ballan qaaday shirkadahaas inay kala shaqayso si kasta oo ay shaqadooda ugu fududaan lahayd caqabadaha hortaaganna dawladdu ay dawlad ahaan kala shaqayn lahayd